iyadoo dhammaystirka waxay igu soo talinaysaa wararo xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
wallaahi kulanka aanu maanta yeelanayno waxa weeye waxaanu horyaalay sharcigii saxaafadda waxaa kaloo jirta mooshin laga qoray wasiirka maaliyadda dee dadkan mushahar la-aanta hadday ciidan tahay iyo hadday shaqaalo tahay iyo hadday baatlaban tahayba oo dee dhowr biloodoo isku dhigtaa waxa keenay dhaqaaliga dama dhaqaalo yara jirta ma dalkaan waxbaa oolin marka waxyaabo badan baa maanta laisweydiinaya waa gartay marka haddii aynu ka hormarno mooshinka ka dhanka ah derbiga kenya ay ka dhisayso bal ka waran xildhibaanadii baarlamanka kamid tihiin sida aad u aragtaan idinku kolley dhibaata waa iska jirtaa laakiin derbiga la dhisaayo waxaan u aragnaa dhulkeena ah in lagu goosanayo marka markaynu ka hadlayno derbiga dhibaato noocee ah ayuu u leeyahay dadka soomaalida ah xoog dhibaato weyn dhibaato weyn dhibaato weyn buu leeyahay oo maxaa kamid a dhibaatooyinkaas waa laba daloo isku furnaa maanta waa laba daloo isku dhawaayo isku furnaa bay ahayd oo iskuisku socday marka hadduu derbi yimaado xayiraad baa timi waa gartay marka ma isleedahay saameyn ayuu ku yeelanayaa xiriirkii dowladda federaalka iyo kenya wallaahi dawladaba inagoon gaadinbu soomaaliya uu ku yeelanaya soomaaliya oo dhan buu xayiraad u keenaya wixii soomaaliyaba sheegta
kenya waxyaabaha ay ku andaconayso waxaa ka mid a in derbigan uu dhinaca nabadgelyada iyada uu aada muhiim ugu yahay oo uu xakamayn doono weerarada al-shabaab ay ka geystaan aragtidaas adiguma qabtaa shabaab cidlama xakamayn karto lama aha inuu kusaas ku xakamoobaya markay dalka gudihiisa la joogaan hadee xakamoobaya waa gartay laakiin in badan weeraraha kusoo noqnoqdo waana taas tan kaliftay in derbigan ay ku dhawaaqdo dhismihiisa ma ma ogolin ma ogolin soomaali qof kasta shaqsi kasta oo soomaaliya iyo meel kasta oo soomaaliya joogto inay kenya xuduud inaga dhisato derbi dhisato ma ogolin mana la yeelaayo waayo maxaa keenay xuduudka dalkeena halkaasuu jiraaye dalkii inaga aynu lahayn dalkaasuu jiraayo xuduudka sidee u dhisanaysa waayahay marka arintan in badan bay soo jiitamaysay oo derbigan waynu ognahay in xildhibaanada baarlamanku xataa iyagu ay horey uga hadleen marka xukuumadda oo ahayd in arintan iyadu aada ay uga hadasho kaalinteeda halkey ka baxday isleedaha xukuumadda iyo baarlamanka iyo ilaa reer madaxweynaha hadii xitaa laga hadlo wax la isku wada ogoliya weeyo aan ida ku kala saarayn derbi haladi taas waa mid laga soo wada horjeedo dawladu dhammaan
marka aan usoo laabano dhinaca kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ayaa maanta hor imaanaya xildhibaanada golaha baarlamanka marka waxyaabaha aad weydiin doontaan maxaa kamid a wasiirka maaliyadda koleyda wasiirka maaliyadda waa ninkii dhaqaalaha moogtahay ku saabsanaa de waxaa la weydiinaya dhaqaalihii halku ka baxay iyo dadkan iyo dalkan dhan ee wada bilaa mushaharka ah waxba isdhaalin baa la weydiinaya hadduu sheegi waayo uu cadayn waayana xilkiisuu ku waayaya ma dhinaca dhaqaalaha dhibaato ka taagan ayaad ugu yeerteen mise arrimo kale ayaa jira dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha ayay dhibaata ka taagan tahay ciidamadii qaranka oo mushahar aan helin shaqaalihii xafiisyada ama hay-adaha oon helin dhaqaale baarlamankii oon dhaqaalada haysan oon ku jirin oo intaasoo bilood intaasoo bilood iskugu wada mid dadkii la wada simay wax la yeeli karo maaha yuu yahay wasiir marka hadiiba heerkaan la taagan yahay oo shaqaalihii haysan mushahar oon ciidamadii qaradku mushahar haysan yuu wasiir u yahay waa gartay marka dhaqaalo yaridu soomaaliya idil bay ka jirtaa marka dawladdu halkey ka keenaysaa dhaqaale maya maya maya maya waxaa la eegayaa uun waa la wada ogyahay inaan dhaqaali jirin soomaaliyana inaanay dhaqaale haysan waxaa la eegayaa wixii soo galay wixii uu ku bixiyey sida uu yeelay ayaa la weydiinaya idaa cid waxba kuma dilaysay
waa gartay marka dhaqaale xumidan baarlamaanku ugu yaray wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka goormay soo shaac baxday wallaahi sabtida sabtidii waxay u soo shaacbaxday khamiistiin baa la sura wargeli marka ma bilooyinkii ugu dambeeyey ayay taagneed marka mise waa wax uun idinku dhashay oo een, isla markiiba aad ugu yeerteen wasiirka maya maya maya muddo dhan bay iska socotay in loo wacno marka haddii een, wasiirku uu een, sheego in dhaqaale aanay ka jirin dalka oo dhaqaale yaridii een, ay sii baahayso een, haddana aysan dhaqaale ku jirin een, qasnada dowladda wax lacaga maxaad ka yeelaysaan waa la ogaanaya mase waxaa waa la ogaanaya